bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu hawdeydii kaleenahay akhyaartaana dhegeysataa caawa waa habeen sabti axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha waan idhaadii saddexda bisha labaad februari sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobada aynu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqonayo ehelada allah u raxmadee luul cabdicasiis oo ahayd haweeney saygeeda uu qaab arxandaro ugu dilay magaalada muqdisho oo sheegay in aanay aasi doonin gabadhaasi inta ay cadaaladda ka helayso haddaba waxaa idla wadaagi doonaa qaar ka mid ah qoyskeeda oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho iyagoo dalbaday in gacanta lagu soo dhigo gacan ku-dhiiglihii dilay allah u raxmadee luul cabdicasiis oo uu markaasi saygeedii gubay caawa ayaanu barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa isla mar ahaantaas inaanu kusoo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqonayo mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir oo galabnimadii maanta booqday ehelada haweeneydaasi sheegeedii uu sida arxandarada ah u dilay waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo arrimahaasi si qoto dheer kaga hadlay sidoo kaleetana wacad ku maray in gacanta lagu soo dhigi doono ninka dilkaasi argagax la geystay caawa ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya oo xabsiga u dirtay in ka badan soddon ka mid ah askarta ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya oo la sheegay in furimaha dagaalku isaga soo baxeen hubkooda in ay halkaa kaga soo carareen caawa ayaan idila wadaagi doonaa macluumaad arrintaasi ku aadan gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana caawa waxauu shir deg deg isugu yeeray saraakiisha hay-adaha ammaanka taliska hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda militariga booliiska iyo qeybaha kala duwan ee saraakiisha hay-adaha ammaanka haddaba waxaa idinla wadaagi doonaa kulankan gaarka uu caawa uu la yeeshay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka ayaanu caawa warar dheeraadaha idinkaga heenaa sidoo kale waxyaabaan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya dhacdooyinka argagaxle ee ka dhacaya gudaha magaalada caasimada ee muqdisho ee qaar ka mid a gobolada dalka waxay noqdeen kuwo joogtaa haddaba maxaa ugu wacan waraysi ayaan idiin haynaa oo aanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa isla mid waxaa idiin soo gudbin doonaa howlgallada iyo gulufka militariga ka dhanaa al-shabaab ee dalka ka socanayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen oo cutubyo ciidan tababar usoo xiray khudbadna u jeediyey waxaa idila wadaagi doonaa hadal dhinacyo badan taabanaya oo uu halkaasi uu ka jeediyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen qodobadaas iyo qodobadii soo kordha ayaad barnaamijkeena caawa ku dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdulqaadir xasan anigoo cabdulqaadir cismaan indhe ayaa barnaamijka caawa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayo waa mar kale wareega wararka dalsan
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu leenahay habeen wacan u wanaagsan meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada hirarka dhirirkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertz fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal ismaqal wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeena ayaanu caawa u guuda geli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkeena ee law raxmadee dhacdada murugada leh ee ku dhacday luul cabdilcasiis oo saygeedii uu ku dilay magaalada caasimadda muqdisho taasi oo si weyn baraha bulshada u qabsatay dhowrkii saacadoodana weedaartay dhacdada tani ayaa waxay abuurtay falcelin aada u xoogan gabadhan oo qaab arxandara ah ee saygeedii ugu dilay ayaa ka hor inta uusan dilin waxaa la sheegay in markaa uu gurigii ay ku sugneed uu ku xidhay kadibna uu dab u qabadsiiyey waxaana ay ahayd haweeney ee, sida la sheegay ee, xaamilo ah oo korinaysa caruur agoon ah arinta ee, dilkeeda oo warbaahinta si weyn u qabsatay ayaa qaar ka mid ah heladeeda oo iyaguna ee, siyaabooyin kala duwan warbaahinta kaga soo muuqday waxa ay sheegeen in aanay aasi doonin gabadhooda oo uu saygeedii uu gubay waxa ko- inta ay cadaaladda ay ka helayso qaar ka mid ah heladeeda ayaa maanta warbaahinta la hadlay iyaga oo sidoo kale faahfaahin ka bixiyey qaabka dhacdada tani u dhacday waxaana ay sidoo kale ay sheegayaan inaanay aasi doonin gabadhooda iyaga oo eh, la sugayay haadaha ammaanka in ay cadaaladda eh, markaasi ay ka helaan ama eh, gacanta lagu soo dhigo gacan ku-dhiiglihii dilka gabadhoodii ka dambeeyey oo ahaa sayga ay u dhexaysay gobolda tani booliiska soomaaliya oo iyaguna maanta ee war ka soo saaray dhacdada dilka ee allahu raxmade luul cabdirasaaq waxa ay sheegeen in ninka dilkaasi geystay uu baxsaday islamarkaasina hay-adaha ammaanka ee soomaaliya ay- ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku raad joogaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa abaalmarin ayay sheegeen hay-adaha ammaanka in markaasi ay ku bixin doonaan ciddii fududeyso in gacanta lagu soo dhigo dhacdadan waxay dhacday lix iyo labaatankii bishii naweedaaratay ee juun oo gabadhan ee, markaasi ee, lagu magacaabo marxuumad ee, luul cabdirasaaq alaw raxmade oo ku magac dheereed luul jasiira ee, saygeedii uu gubay maalmo oo ay la ildarneed ee, markaa ee, sida wararku ay sheegayaan xaaladeeda caafimaad awgeed ugu dambeyntii ay geeriyootay booliiska soomaaliya qoraalka ay soo saareen ayaana ku sheegeen inay dhacdadaasi u geeriyootay ninka eedeysanaha ah ayaa ahaa nin ay u dhexi jirtay iyadoo sidoo kaleetana ay sheegeen hay-adaha ammaanku in uu baxsaday waxaana lagu magacaabaa sayid cali macalin daawuud haddaba aan wada maqalno qaar ka mid a heladeeda oo maanta warfideenada la hadlay
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maantay halkan waxaan isugu nimid inaan ka hadalno dhacdadii musiibada ahayd argagixa ahayd xanuunka badnayd ee qalbiga qof kastoo soomaali ah wada taabatay dhacdadii gabar soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed marwe soomaaliyeed luul cabdicasiis maxamed ayada oo nool dab lagu qabtay oo ku- qofkii ay ubadkeedii iyo ilmaheedii ay caloosheeda ugu siday ee ay uurka u lahayd lixda bilood ah ninkii qabay ee sida sharafta iyo dadnimada leh ay nooga soo doonteen asaga iyo ehelkiisa ee aan siinay ee aan kula xidhiidnay uu gubay dabka ku qabtay ninkaasoo magaciisa la yidhaahdo sayid cali macalin daa'uud dhibaatada luul loo geystay waa dhibaato loo geystay qof kasta oo muslim ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo soomaali ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo damiir iyo dadnimo leh meel kastoo adduunka uga joogo waan ka tacsiyeynaynaa waa ka tiiraanyoonaynaa waana ka xanuunsanaynaa fariintan ama kulankan maanta waxaan isugu nimid ama aan saxaafadda u hor nimid inaan ka hadalno musiibada dhibaatada gabadha loo geystay dhib kale oo ka fool xun kana xanuun badan in weli dadkeedii iyo meydkeedii oo yaalla lagu dulwado dhibkaasoo ah in laamihii amniga dowladda iyo dadkii mas-uulka ka ahaa inay dembiilaha gacanta ku soo dhigaan in ay ka aamuseen inkireen qariyeen kuna talagaleen in xaqeeda la duugo arrintaasna ma ahan arrin damiirka iyo dadnimada insaaniga ah bashariyadna ku saxsan luul xaqeedu ma aha mid qarsoomi kara waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunyada ka joogaan meydkii la gubay ee hilibkeedu uu bislaaday ee luul bannaanku yaalla lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacanku dhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladana la hor keeno laamaha amniga dowladda waxaan ku cambaaraynaynaa inay gabeen kaalintii iyo mas-uuliyaddii ka saarnayd cadaalad uhelidda gabadhaas dhibanaha ah marxuumkaas maantay dhimatay ee aakhiro aaday ee sababsatay dabkii uu ku qabtay ninkii aan annagu ku aaminay ee aan maxaa la yidhaahdaa u guurinay laamaha amniga booliiska soomaaliya kan gobolka madax sugidda iyo cid kasta oo kale oo mas-uuliyadda amniga dadka soomaaliya uu saaran yahay waxaan u sheegaynaa kaalintiinni waa gabteen sabab kasta oo aad doontaan ku gaba ma doonayna inaan hoos wax usii faahfaahino laakiin xanka iyo eedda jirta waan ognahay haddii laamaha amnigu ay kaalintoodii sidaan u banneeyeen waxa kaalintaas ay laamaha amnigu banneeyeen buuxin doona waa la wada garanayaa waa isku dhac bulsho iyo dhibaato in la abuuro arrintaasna arrin ku saxsan maanta soomaaliya oo colaado iyo dagaallo ka soo kabsanaysa ma ahan
bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun gabadheena luul cabdilcasiis maxamed ilaahi ha u naxariisto Een, ilaahi ha u naxariisto jannada allah ka waraabiyo gabadheena si aan xardaro ah oo aada u xun oo waxuushnimo ah ayay gabadheena u dhimatay Een, gabadheena ilaahi ha u naxariisto waxaan rabaa waxyar inaan bidhaamiyo aan sheego gabadheena horta luul waxay ahayd hooyo caruur lix caruur haysato oo ilmaheeda agoon ah oo ilma korsanaysay nolosheeda wadatay een, farxadna ku jirtay markuu sayid cali uu nolosheeda kusoo biiray waxay rajaynaysay ee filinaysay uu u ballan qaaday inuu caruurtaas la koriyo oo farxad ay ku noolaato oo nolosheeda hore usii wadato laakiinse ma aysan dhicin taas dheni ballanqaadkii iyo wixii uu u sameeyey uu ugu baxay gabadheeni waxay kala kulantay nin bahal ah oo dadcun ah si waxooshinimo ah oo bini-aadinimada ka baxsan ayuu u galay oo gubay oo hadda farinjeerkaasay ku jirtaa baaqeynana shalaan aan marsiinay fariin oo hay-adaha dowladda iyo madaxda dalka aan u marsiinay inaan gabadheena la aaseynay ilaa ay cadaalad ka hesho oo qaa'inkaas oo gabadheena saas u dhibaateeyey oo lamaa amniga lagu wareejiyey wax kaloona qanciya ma lahan luul gabadh waxay ahayd jaamici aqoon-yahan ah oo wax baratay oo maanta nolol iftiin leh oo owlaadaas haysatay oo hooyo iyo aabbo u ahayd iyada laakiinse meeshii ay filinaysay ee waxaa la qoys ay samaysatay oo ninkaas ay isla noolaayeen waxay filinaysay nolosha
ee ka tagtay ehelkii caruurtii guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxay ahayd hooyo soomaaliyeed waxay ahayd gabar aqoon-yahanada oo master degree ah oo hekelka dowladda shaqaalaha iyo aerobortkaba qayb ka ahayd xanuunka ay nagu hayso geerideeda iyo mashaakilka iyo dhibka maaragtay soo gaaray ma ahan mid maantay halkan aan kusoo koobi karno waxaan isugu imaanay inaan ka hadalno hore uga hadalnay inaan dowladdii baaq u dirno een, annagoo dalbanayna in walaasheen ay cadaalad hesho waxaan rabnaa inaan caddeeno mowqifkeenna horena aan u caddeynay ciddii shaki ay kaga jirtayna hadda ay ogaato in luul aan la aasi doonin ilaa la helo dembiilihii gacanta lagu soo dhigo een, uu sharcigana maro waxaa laga yaabaa dad badan inay xoogaa tuhun iyo shaki ay ka yara qabeen laakiin waxaan halkan isugu imaanay waxaan cadaalad doonaynaa walaasheen inay cadaalad hesho waxaan caddaynaynaa mowqifkeenna inuu yahay haddii aan nahay ehelkii luul in luul aan la aasi doonin ilaa ay cadaalad hesho eedeysanahana lasoo qab lasoo qabto la keeno cadaaladda ugu dambeyn hore ayaan laamaha amniga uga codsannay iyadoo laamaha amniga muddo toddobaada intii walaasheen ay dhacdada ku jirtay dhaawaca ee isbitaalkan ku jirtay intaas aan filanaynay maalin ama laba maalin in dambiilaha lagu soo qaban karo dabcan cirbad ceel ku dhacdayba way soo heli karaan dadaalada laamaha amniga markii la fiiriyo hadday yihiin boolis iyo nabad sugid marka weli waa la qila'nahay in luul oo geeriyootay maalintii labaad ee furiteej ku jirta in weli baaqi ehelada aan laga soo jawaabin
waa hagaag marka laga soo tago ehelada oo aada maqasheen inay cadaalad dalbanayaan maanta isla arinkaa waxaa ka jawaabay mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya waxaana hoygooda ku booqday gudoomiyaha gobolka banaadir ahmad naaduqa magaalada muqdisho iyo saraakiil kale oo kamid ah hay-adaha ammaanka ugu horan waxaad maqli doontaan taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo ku dhawaaqay in meel walbaba uu ninkaas uu ku sugan yahay ama eedeysanaha ku sugan yahay in lasoo qaban doono sidoo kale waxaa xigi doona gudoomiyaha gobolka oo isna kafaalo qaaday caruurta markaa marxuumaddu ay ka geeriyootay waxaana sidoo kale uu ka hadlayaa dhacdadan iyo markaasi waxaa maamulka gobolka uga dhigan tahay sida ay tahay inay kaga jawaabaan
nimid qoyskii iyo ubadkii yaryaraa ay ka tagtay marxuumad luul allah u naxariistee ee sida axmaqnimada uu gubay saygeydii ay dadka ka dooratay ee u ahaa qofka ugu dhow ee gogosha la jiiftay runtii waxay noqotay arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan gelgishay qalbiyadooda iyo quluubtooda waana dareemi karnaa qof kasta oo naga mid oo soomaaliya ayay qalbigiisa gelgishay miday taqaano mid yaqaano iyo midaan aqoon intaba mas-uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in lasoo qabto dembiilahaas meel kasta uu caalamka ka taga insha allahu tacaala waa soo qabanaynaa raallina lagama ahan lagamana ahaan doono meel kasta uu caalamka ka tago meel kastuu dunida ka tago waa lasoo qabanaa asaga ciddii fakisay kii gaariga ku qaaday kan meesha uu jooga ku haya intaba waa lasoo qabanaa sharcigana waa la horgeynaa xataa keligiis lama soo qabanaye markuu imaanaya gaarigu wato gaarigu ku baxay xamar gaariga uga tegey kuwa hadda haaya oo meeshuu jooga ku hayana waa lagu soo qabanaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay caruurta iyo aabbaba waxaan leeyahay abdicasiisna waxaan leeyahay lagu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharcigaana la horkeeni doonaa insha allahu tacaala qof kasta oo ku gacan siiyey intaasoo kale ka qayb qaatay intaasoo kale oo inuu fakyaana waa la dembi waana lala
nimidnay agoontii walaashaynana ay ka maanta oo rajada ah oo uu dhigay ayagoo aabbala'aan ah ay dadka ka dooratay uuna sheegay inuu ilmaha la kori doono inay iidi maanta la waayo uu sabab u noqdo arrintaasi waa arrin aad iyo aad in looga naxo ah runtii sidau ka dhawaajinaya taliyaha booliiska gobolka banaadir quluubta dadka ayay gilgishay qof kastoo damiir lana suuragal ma ahan haddiiba damiir wax yar haba yaraatee xataa ay jiraan noocaasoo kale xataa inay meel ku qarsadaan wax aqliga siisa kara maahan calaa kulli xaal haddii qalbiga dhinto naxariistu waa tagtahaa la yidhi haddii caqliga dhintana xigmaddaa tagtahaa la yidhi haddii damiirku dhintana wax kastoo kullu shay waa dhimanayanaa la yidhi xikaayo sidaas ayaa jirto marka cid kastoo damiir leh inay maanta gabar soomaaliyeed oo maaragtay xaaskiisi ah oo dadkii ka doorata asna uu ka doortay inuu basin intuu ku bilbilo dab ku qabto caqli bini aadam caafimaad qaba sheegi maayo weliba waxaan leenaha kuwa dhaqanxumada beryahan iyo gacmaha gardaran ee dadka sida qaldan u dilaayo waxaan leenahay ka joogsadoo ka waantooba ayaan leenahay gabdhaha nimankooda dilaayo nimanka naagahooda dilaayo iyo kuwa ilmahooda gubaayo dhaqan soomaali lagu yiqiina maaha meeshaad kasoo minguurisan idinkaa sheegi doontiin ayaan leenahay annagana mas-uuliyadu intay naga saaran tahay har iyo habeen waan u taagnaanaynaa waana baadi goobaynaa ninkaas meel kasta uu joogana haddii ilaa yidhahdo waa la soo qabanayaa sharcigaana la horkeenaya haddii ilaa yidhaahdo waxuu sharciga ka hela ayuuna leeyahay arrintaasi taliyaashii booliiska iyo nabad sugiddana waa wada soconnaa meel kastoo la joogana insha allah warkan waa gaaray baadigoobkaa lagu jiraa marka waxaan leenahay wiil ilmahaynana kuwa soo barbaara allah ka dhigo hooyadii gabarta maaragtay wiilkii dhashay oo hadda ilmo ayayada u ana iyo aabbihii gabarta dhalay iyo kulli waa isla wada joognaa waxa waaye ilmahanna insha allahu annagaa kafaalad qaadayno waxbarashadooda iyo noloshooda gobolka banaadir ayaa kafaalo qaadaayo haddii ilaa yidhaahdo maxaa yeele waa rajo waa hooyo iyo aabbala'aan ayaa ku dhacday laakiin insha allahu ma aaminsanin insha allahu kuwa aan dhalnay la mid yihiin say u nool yihiin ayna u noolaa doonaan insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraada raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
qaryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sabab
waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayntayadooda soomaalaha u codaysa
suurada inaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn sideetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
باب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada
waa hagaag mar kale waxaan dileynaa dhegeystayaal habeen wanaagsan qeybaha dhexe ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaad saaxiibayaal dhegeysaneysaan markan haddii aanu fiirino gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa caawa shir degdeg isugu yeeray saraakiisha ammaanka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulankan la qaatay taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa ugu horeyn warbixin waxa uu ka dhageystay taliyayaasha ciidamada qalabka sida oo guulo waaweyn kasoo hooyey dagaalka ka dhana al-shabaab sida war kasoo baxay kulankan lagu sheegay iyo sugidda amniga guud ee dalka waxaana kulankan diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha amniga guud ee dalka iyo weliba kahortaga ee markaasi dhagaraha khawaariija sidii lagu yiri war kasoo baxay shirka uu shaqaada madoobe uu la yeeshay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya sidoo kale kulankan waxaa lagu hadlay dhacdooyinka argagax lahaa ee bulshada dhexdeeda ka soo cusboonaaday toddobaadyadii ugu dambeeyey iyadoo taliyaha booliiska soomaaliya uu ka warbixiyey kiis dil ah oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay ama kiisas dil aan idhaahde oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo qoryooley waxaana uu guddoomiye sheekh aadan madoobe talisyada ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ku amray in arxanlaawayaasha geysta falalkan ka baxsan diinta islaamka ee dhaqanka ee suban ee soomaalida in eh, lasoo qabto gaboodfalada ay geystaanna cadaaladda la horkeeno ee cadaaladdu ay maraan haddaba eh, dhacdooyinka arxandarada ah ama dilalka qaabka arxandarada u dhaca waxay noqdeen eh, toddobaadyadii ugu dambeeyey kuwa is-dabajooga ama kuwa soo noqnoqday oo eh, dhacdadan markay dhacday oo magaalada muqdisho ka dhacday maalin uun kadib isla dhacdo la mid ah ayaa ka dhacday degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya kadib markii nin mm, markaa marwadiisii uu qaab arxandara u dilay oo la sheegay in uu gooracay oo hilibkeedii uu jarjaray haddaba eh, maxaa dhacdooyinka ceynkan oo kale ah ee markaasi keena su-aalahaas iyo kuwo kaleo ay ka mid yihiin eh, tallaabooyinka eh, la gudboon hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya si jawaab looga bixiyo falalka arxandarada ah ee sida weyn ugu baahayo eh, bulshada dhexdeeda waxaana caawa hordhigay eh, markaasi aqoon-yahan xasan kacaan oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد آه، راضي وطلسن أدير وكو سلامة يا وريها هذه دمان شغالها iyo maamulka agaasimaha iyo mas-uuliyiinta hogaanka dalka u haaya idaacadda salaan bacdigeed eh, waxaa ceeba dhaqan soo jireenayay soomaalidu leedahay ani nin naagtiisii diray ama eh, saliid u kirkiriyey oo xirihiisii ah oo xalaashiisii ah eh, inuu nafta ka qaado waxaas waxaa lagu aqooni jiray dumarka inay masayraan ama saliid biyo iyo ama biyo bayl ama saliid ay ku shubaan yani waxa weeye xanaaso waay masayra ka keenayo laakiin nin weyn hadduu masayro eh, dharka hadduu horto dhibaato waayo marka eh, shareecada in la horsiiyo haddii ay wax u dhashay sharciga islaamka waxa uu ka qabana diinta eh, naftii nafkiisa in la gooyo waaye laakiin xilihiigii waa- ay ahayd waa diri way kugu mehersaneed xaqii waajibay kugu laheed nafaqay ku siinaysa habeenay maale dalkaagii dhaqaysa yani waxa weeye cimaamadaadi waaye xarakadaadi waaye in xaaska la dilo shareecada islaamka ilaahay taas waa ka dheerayay Waa marka ka- naftii nafgoysa in la gooyo waay arrintaas marka waxaan rabaa guddiga nabadgelyada ee gobolka banaadir uu ugu horeeyo taliyaha qaybta bariiska ee taliyaha booliska ee taliyayaasha degmooyinka oo gobolka banaadir ee taliyaha bariiska ciidamada booliska soomaaliyeed ee qolada c i d da dimabaarista ee waxaan rabaa nabad sugudda ee toban iyo toddobada degmo yacni sawirkiisii in deg deg lasoo qabto xuuraan badan iyo dhaqaalo badan lagu baxshay maxkamad loo taag second kontarooladana in laga baaro sawirkiisa la dhigo si uuna u gudbin iyo meelanimada ama uuna lugayn Waaya, marka- arrintaas waxaan leeyahay eh, nabadgelyada gobolka banaadir Waaya.
dadka u xil saaran inay xalas ka saaraan oo Waaya.
xil iska saaraan waaya marka eh, marka aan eh, dhacda waan usoo noqon doonaa laakiin eh, si guud markaan eegno eh, waa dhacdadii labaad oo isla toddobaadkan dhaceyso sidaan oo kale ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose eh, nin ayaa isaguna xaaskiisa ku dilay dhacdooyinkan waxay noqdeen eh, dhacdooyinkan eh, kuwa soo noqnoqda marka maxaa la oran karaa eh, oo loo sababeyn karaa
adeer haddii ninkii iyo naagtu ee naagtu ninka gacan ay u qaado ama ay dhadbaxdo ama ay xarooto yani dhaqan soo jireenna labada qabiila ka fadhiisan jiray oo halkaas gabadhii ninkii casaarmaa la saari jiray haddii gabadhi uu wax ku dhufto ama ul uu ku dhufto ama maaragtay seer ama gacan yani kabkeeda iyo baanteeda lagu faataxay jiray laakiin naf nool in la bireeyo haddana saliid lagu karkariyo waa shareeco ka bax yani taas ragga laguma aqoono dumarkaa lagu yiqiin yani naagtaada hadday ku disho oo dhibay kuu geysato waxa weeye eh, gacantaadaa ku disho waaye marka eh, laakiin hadda gacantaadaa ku disho ma aha nin weyn oo mas-uul ah oo mas-uuliyadda ilaahay uu saaray inuu xaaskiisii xaasaskoodii ay bareeyaan midna uu saliid u qarqariyo way u dhaqmaysa yani waxa weeye arrintaas waxaa la dhihi karaa yani qaluubtooda iyo maskaxdooda ma joogto runtiina waa gaafdaro ciidamada kala duwan inay gacanta kusoo dhigaan iyagana jiirkana taaga waa Waaya, marka- dhaqan lagama dhaqmi karo ummadda inay ku qanacdaan rabaa
waa waa gartay waaya ummadda soomaaliyeed inay ku qanacdo oo ishooda ay ku quustaan ninta baynu naag dilin waa waa gartay naagahooda ay ku quustaan ninkoodii inayna dino iyo biyahayna u karkarin Waaya.
allahuuna u dhiman waaya marka ee, dhacdooyinkan haddii jawaabtii ku mudneed aanan laga bixin maxaa ka dhalan karaa
adeer waa weli wax la arkay maaha waa xaajo uguba oo soomaalidu ninku naagtiisu waa dilyaa laakiin saliid loo karkariyey yani nin waaye arag aan ahay weli oo intaasoo soddon iyo shan- iyo shan guuraan gale ee weli maana arkin nin saas naag u dilay ee ama u gowracay yani dunidu wax uguba maanuhu maray ku soo maraan wax walbana dhaqan iyo xeeray lahaan jireen laakiin tan dhaqan ma laha adeer waa baraka beeshay waa jiirka shareecada islaamka wa waa dil ilmaha ay ka tagtay naagta oo la gubay kollay ehel iyo reere iyo abtiyaal iyo adeeryaal ay leeyihiin kollay dowladda uun, eh, gobolka banaadir aan ka maqlaaya inuu damaanad qaadi Mm.
eh, waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo noloshooda Eh, tankaana sidoo kale ay kollay noqon doontaa oo waa gabar soomaaliyeed ubadkeeda iyo nafteeda si maaragtay arxan la-aana in loo dili marka dadka dhimirkooda ma jooge waxaan ayaa raggu hadduu masayro waaya qofku hadduu masayro waxaa la rabaa inuu shaydaanka iska naaro eh, inuu fadhiisto weesho qaato salaad sunnaa dukado Waaya.
ilaahay uu dooba keeno oo meesha uu iska Wa- saaraan wa- waaya waaya marka waxaa rabaa waxaa rabaa inaan ku weydiiyo eh, sida aan wada ognahay inta badan eh, marka dhacdooyinkan ay dhacaan eh, waxaa laga yaabaa eh, xitaa markay maxkamadu xukumiso in eh, si hoose looga dhaqmo miyaa la odhan karaa eh, in arrimaha eh, ceenkan oo kale ah oo si hoose looga dhaqmo waxay horseedi karaan in dhacdooyin kale oo ceenkan oo kale ay dhacaan
maya maya maya maya maya xeer xeerka kuma jirto oo shareecada islaamka siga xataa ma laha laba qabiil ma isoo fadhiisan karto yani dil dilla waa dilkii lagu fuliyo shareecada haddii la leeyahay eh, naagta waa nus laakiin naf- naftuu ka qaaday asigana waa boqolow shareecada taasna qabi mayso eh, naftii nafgoyso in la dilo yani shareecada islaamka waa qabtaa yani cidda biyo ka qaadi mayso Eh, mana silaayo ubadkii aytiinkii iyo ilmihii in maaragtay ay is arkayaan oo carool xumadooda habartooda uu nafta dhaafiyey waxaa la rabaa haddaa caroolta nabiga wuxuu yihi salawaatullahi caleyk yani eh, shaydaankaa la iska naaraa salaad sunnaa la dukadaa toodarigaa la soo jiitaa agta sariirta agteedaa la dhigtaa haddaa guriga loogama baxa naaga
waa waa gartay marka marka waa karaama dha- dhaqanaan ah horey u aragna maade Wa- waxaan u fahmay hadalkaaga eh, in aad eh, soo jeedinayso inaan arrintan laga fariisan oo cadaaladda loo deeyo
cadaaladda haa maxkamadda in loo degay maxkamadda in loo degay maxkamaddana waa fulinay tiirka waa waa la gancayaa marka waa la gancaa laakiin subax lacag iga qaado nafaan kaa goyo lacag iga qaado bac in laga dawado xaaraan ka dhaco nafta in la gooyo waa haddii kale ummado badan ayaa ku dhimanaya saasa ku baabi'i doono reerahoodina iyo naftooda iyo reerkoodina isweydoonaan iyo ubadkooda waa waa gartay waaya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, xogo iyo macluumaad ayaa sheegayo in eh, ninka falkan geesto uu baxsaday inkastoo hay-adaha ammaanku ay sheegeen inay ku daba joogaan eh, maxay tahay fariinta hay-adaha ammaanka aad u dirayso eh, si loogu waana qaato dhacdooyinkan eh, maalmihii ugu dambeeyey soo kordhay
wallaahi aad iyo aad waa arrin aad u foolxuma aniga hadda oday dhaqmeedaan lahay ani waa xaajo uguba weli tan oo kale ma arkin nin naagtiisa dilay ama maaragtay eh, ilsiday ama dheg oday ama ilka dhaceen waa aragnay ani in la yidhi faataxa ku dhalay ama hadduu alukuro yahay eh, farasaar isha soo geli ama soo geli irkihii ani dhaqanku waa jiryaa oo wixii dhacay in laga dhaqmo markaasan gabadhii ama wiilkii yani eh, dhaqan kale lagula dhaqmo oo wixii qarasha reerkaas ay qaataan oo cunuga ama naagtii dhirkaas gaaray in la dhaqo oo la daaweeyo laakiin naf la gooyey eh, dadku way dhici jireen dadku raggu dadku waa isdilaan laakiin eh, tan oo kale waa ugub xaajo soomaalida ku cusub waaye qof nool in la gowraco haddana qofka kale haddana biyo ee saliid loo karkariyo oo xere haagi ah oo yani masayrku waa iska jiri kariyaa qofka Way.
naagtu hadday qurxan tahay waa Way.
ka masayri kariyaa Mm.
iyadana ehel iyo macruufi iyo saaxiibay leedahay Way, way, Laakiin marka- sababtooda waxaa la rabaa xishood badan inay Way.
keenaan waaya marka fariintaada kugu dambeyso
fariinteeda iigu dambaysa waxaa laga rabaa dowladda federaalka ee soomaaliya uu madaxweyne ka yahay madax- eh, dalxureeye doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa eh, taliyayaasha ciidamada eh, taliyaha qaybta guud taliyayaasha saldhigyada eh, taliyayaasha ciidamada nabadsugidda eh, taliyayaasha xagga xasilinta caasimadda sawiradii in loo badiyo oo mobeeladii laga buuxsho si loo qabto ninkaa ninfa ka kara maaha afarta gees xamar xamar in laga arwa gurigu ku dhuuman karna mara xaafadaha gudoomiye waaxyada iyo tabeelaha iyo laabta inay shaqeeyaan oo sawirada degmooyinka loo tuuro naftood Waay.
maamulka gobolka banaadir Wa- waay, waay.
Lacagta loogu soo dego.
waaya aada aad umahadsantahay qoyaan
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud 4g lte yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
Premier Bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento Mastercard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga Premier Bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojika sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayn baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subar sayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn design waa mid taqaan subar sayn design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istiikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfaneyd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah suber sign design ugu kaalay ah suber sign design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bow indian ocean suber sign design waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandisan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eber lix hal toddobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo sideetan iyo shan toban iyo labo konton iyo shan ama eber lix hal sagaal toddobo eber lix eber shan ama eber lix hal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www.superscience.com.so
haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan ee hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo